wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa deeq lacageed waxay geersiisay guddiga u diyaargarowga ka jawaabista musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland lacagtan oo loogu talagalay dadkii abaaruhu ay ka saameeyeen ee ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland guddiga u diyaargarowga maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa lacagta waxay ku wareejiyeen wakiilo kala duwan oo ka kala socday goobahu ay abaaruhu ba-ani saameynayaan qaar ka mid ah gobolka gado iyo gobolka jubbada hoose sheekh cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay xubnaha guddiga u diyaargarowga maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland mar uu warbaahinta la hadlay waxa uu ka warbixiyey lacagta halka ay ka timid iyo sida loo kala qaybiyey soo gaaray guddiga lacag dhan konton kun oo dollar kontonkaa kun oo laga shuureeyey laga tashaday la fiiriyey meelo badan lala xiriiray waxa ay guddigu go-aan ku gaareen kontonkaa kun in loo kala qaybiyo sida soo socota gobolka gado in loo diro labaatan kun iyadoo dadkii loo diri lahaa iyo sidii loo loo qorsheyn lahaaba ay diyaar yihiin biidn illahi tabaraka watacala lagana shuurayn doono sidoo kale degmada badhaadhe oo loo dirayo loo qoondeeyey iyo waxa hoo tuulooyinka iyo magaalooyinka hoos taga toban kun degmada kismaayo iyo waxa hoos taga ood ogtihiin intay ballaar la eg tahay iyadana toban kun degmada afmadow iyo magaalooyinka hoos tagana loo qoondeeyey iyadana toban kun aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin wasaaradda gargaarka oo iyada na soo gaarsiiy lacagtaas wasiirka iyo agaasimaha iyo dadka dhammaan waxaan haddana insha allahu tacala nala jooga oon ku wareejinaynaa lacagtii tobanka kun ahayd guddoomiya ku-xigeenka degmada badhaadhe yuusuf kowneyn dhanka kale waa kan mid ka mid a wakiilada lacagta lagu wareejiyey waxa uu mahad celiyey cid walba oo lacagtaasi soo dhiibatay waxaana uu sheegay in ay gaarsiin doonaan cid walba oo ay abaaruhu saameeyeen celinaya dowlad goboleedka jubbaland oo uu ugu horeeyo axmed maxamed islaam madaxweynaha dowladda goboleedka jubbaland wasaaradda gargaarka iyo maareynta iyo masiibooyinka guddiga gargaarka dhammaan waa u wada mahad celinaynaa waxaan ugu mahad celinaynaa sida dadaalka leh ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool jubbaland ay u garab taagan yihiin xilliyada ay dhibka wahaystaan haddaan ahay anigu guddoomiye ku-xigeenka degmada badhaadhe waxaa maanta caawa laigu wareejiyey lacag toban kun oo dollar ah lacagtaasayto oo ay leedahay degmada badhaadhe inta ay ka kooban tahay hadeertaan insha allahu tacaala ay gaari kartana waxa weeye waxaan ugu qabanaynana waxaa weeye aniga iyo guddoomiyaha degmada iyo maamulka intiisa kale iyo odayaasha deegaanka dhammaantood baan insha allahu tacaala ka wada tashan doona sida hufan ee maxaa la yihahda isheeg bulshadaas aan wax ugu qaban doonana insha allahu tacaala waan soo gudbin doonaa waana soo sheegi doonaa haddii alla ka raali noqdo